الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال رحمه الله تعالى أبواب موقف الإمام والمأموم وأحكام الصف مأمومك يا إمامك halka ay istaagayaan abwaabtii ka hadlaysa weeye wa axkaami sufuuf safafka salaada axkaamta ay leeyihiin baababkii ka hadlayay weeye marka abwaabta wuxuu sheegay inay ku saabsan yihiin imaamka dadka tukanaya iyo maamuumka la tukanayaa sida ay isu taagayaan miyay sinmayaan miyay kala horeynayaan waxaa kaloo abwaabtani ay ka hadlaysaa axkaamu sufuuf simitaanka sufuufta iyo safka dhinaca fadliga badan iyo qofku inuu kelidii saf noqon kara iyo masaa-isha lamidka ah baabu wuquufi lwaaxidi qofka qura istaagistiisu u baab yahay can yamiin limaami imaamka dhinaca ka midigaysa uu istaago wاlاثnayn wwquuf wawquuf الاثnayni labada istaagitaankoodu u baab yahay iyo fasaacidan wixii labada kasii badani khalfahu imaamka ay daba istaagaan markaa baabkani wuxuu ka waramayaa haddii imaamka qof quri uu la tukanayo inuu xagga midig ka maraayo haddii laba iyo ka badan ay yihiinna inay imaamka daba istaagayaan can jaabir bni cabdillaahi qaala wuxuu uhi qaama waa istaagay annabiyu sala allahu alayh wasalama yusallii isagoo tukanaya almaqhriba faji'tu waan imi faqumtu waan istaagay can yasaari xagga bidix baan ka istaagay fanahaanii arrinkaa waa ii diiday fajacalanii wuxuu iga yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam can yamiini dhinaciisa midig oo uu isoo wareejiyey uma intaa dabeed jaa waxaa yimi saaxibun lii ninaanu saaxiib nahay fasafanaa waana safay rasuulku calayhi salaatu wasalaam khalfahu xaggiisa dambe fadafacanaa xataa aqaamanaa khalfahu riwaayadaasi ayaa caddaysay dib buu noo riixay rasuulku calayhi salaatu wasalaam labadayadii ilaa uu naga dhigay kuwo rasuulka calayhi salaatu wasalaam daba taagan wasalaa bina waana tukiyey rasuulku calayhi salaatu wasalaam fii thoobin waaxidin maro qura isagoo xidhan wakhaalifan xaalo u yahay mid isweydaariyey beyna tarafey maradaa labadeeda dacal oo halkaa kusoo xidhay rawaahu axmedu wa fii riwaayatin qaama waa istaagay rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam liyusaliya si uu tukado faji'tu waan imi faqumtu waxaan istaagay can yasaarihi dhinaciisa bidix faakhada biyadii gacantayda ayuu qabtay faadaaranii waa isoo wareejiyey xataa qaamanii ilaa uu joojiyey can yamiinihi dhinaca ka midigeysa uma dabeetana jaa waxaa yimi jabbaar ibnu sakrin faqaama waa istaagay jabbaar can yasaari rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay dhinaciisa bidix faakhada biaydiina gacmaha iyaguu qabtay rasuulku jamiican xaalaanu dhannahay fadafacanaa dib ayuu noo riixay xataa aqaamanaa ilaa uuna joojiyey khalfahu xagga ka dambeysa rawaahu muslimu wa abu daawuud waayahay xadiidu jaabir bn cabdillaah wuxuu daliilu yahay qofku haddii uu kelidii yahay oo imaamka uu la tukanayo inuu ka istaagayo dhinaca midig waa la ysku khilaafay arrintaasi ma waajiba mise waa sunne horena waxa aynu usoo martay xadiidkii cabdillahi bni cabaas ee habeenkii salaatuleilka markuu rasuulka la tukaday ku saabsanaa aynu sheegnay arrintaasi inay sunno tahay waayo ficilka nebiga ayuunbay ku sugnaatay waxaa kaloo halkaa aynu ku tilmaanay xagga midig markuu imaamka ka istaago qofka quri inuu la sinmayo oo aanu markaa ka dambeynahayn in yarna daahirka axaadiiu waa sidaa xadiidka jaabir iyo xadiidka cabdillahi bn cabaas iyo bacdu shaaficiya inay yidhaahdeen in yar buu ka dambeynaya yataakharu canhu qaliila waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa labada intii kasii badanina waa la xukume gaar ahaan labadu inaanay imaamka labada dhinac ka istaagahayn ee ay imaamka daba istaagayaan fadafacanaa xataa aqaamanaa khalfahu fiihi daliil calى ana mowqifa الrajuleyni maca alimaami fi salaati khalfahu haday laba nin yihiin inay daba istaagayaan ayuu xadiidku daliilu yahay walaysa dalika sharطa lisixati الsalaa laakiin arrintaasi shardi uma aha asixitaanka salaada waxaana arrintaasi ay khilaafsan tahay madhabka cabdilaahi bni mascuud iyo cidda ku raacday ee aan saxaabo ahayn ee yidhi labadu labada dhinacun bay ka marayaan midig iyo bidix saddexda iyaga waa la ysku waafaqsanyay waa maxalu ijmaac imaamka inay daba istaagayaan waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa dhaqdhaqaaqa salaada dhexdeeda la sameeyo ee aan fara badnayn ee hay-adda iyo suurada salaada aan meesha ka saarahayn ee loo sameeyo limaslaxati salaa salaada maslaxadeeda awgeed inaanu salaada waxba yeelahayn xadiidkii ibnu cabaasna waa inagu soo martay xadiidkan jaabirna waxaa ku xusay rasuulku inuu xagga bidix kasoo wareejiyo midiguu keenay labadoodu markii ay hareeraha kaga xidheenna rasuulku caleyhi salaatu wasalaam labadoodii inuu dib u riixay fadafacanaa xataa qaamana faakhada biaydiina jamiica gacmahooda inuu qabtay rasuulku fadafacanaa xataa qaamana khalfahu wacan samura ibnu jundubin qaala wuxuu yihi amaranaa wuxuuna amray rasuulu llaahi salى اllahu alيه wasalam idaa kunaa markaanu nahay alaaثata saddex an yataqadama axadunaa inuu midkayo horu maro bimacnaa uu imaam noqdo labada kalena ay daba istaagaan weeyaan macnuhu rawaahu tirmidi marka xadiidkan jundub waa xadiid daciifa weeye ismaaciil ibnu muslim oo xagga xifdigiisa wax laga sheegay baa sanadka ku jira bal culimada qaarkood waxay sheegeen inuu mukhtali ahaa sayiix ibnu saciid oo kale isku dhex daatay dacafahu alimaamu axmed qaala daciif alxadiid qaala ibnu cadi xadiidu gayru maxfuuda marka waa daciif xadiidka lakiin macnaha uu tusinaya waa macnaha axaadiida kale ku sugan weeye sida xadiidka jaabir oo kale oo rasuulku calayhi salaatu salaam labadoodii wuu horgalay labadoodiina xagga dambe ayuu iska mariyey wacan ibni cabaasin qaala wuxu uhi sallaytu waan tukaday ilaa janbi nabiyi sala allahu alayh wasalam nebigaan ku dhinac tukaday wa caaishatu iyadoo caaishana macanaa ay nala joogto oo tusalli ay tukanayso khalfana ay ku tukanayso xagga naga dambeysa wa ana aniguna ilaa janbi nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga dhinaciisaan ahaa usalli macahu xaalo aan la tukanaya rasuulka rawaahu axmedu waannasaa'iyu xadiidkan cabdillahi bni cabaas isna wuxuu tilmaamayaa ninka quri imaamka inuu xagga midig ka marayo oo uu la sinmayo waliba midig laguma sheegin inuu la sinmayo ilaa janbi nabiyi sala اllah alay wasalam ظaahiru hada wa muxaadaatu alma'muum اlwaaxid alrajul biاlimaam daahirkiisu waxa weeye maamuumka quri inuu la sinmayo maamuumka qura nini inuu la sinmayo imaamka waxaa kaloo uu daliil u yahay gabadhu inaan ragga safka la gelahayn ee ay daba istaagayso walow kaanat waxda kelideed ba ha ahaatee wacaaishatu macana tusalli khalfanaa وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به صلى واتكي نبي به آنس وبأمه هويدي أو خالتي أما هبريرتي روح دمرون أما يدي أما هويدي أما هبريرتي قال فأقامني وأيتشوشي نبي عن يمين لنعيس مدك وأقام المرأة قبردين وحو تشوشي خلفنا حقنا قدم بيتسا رواه أحمد ومسلم وأبو داود xadiidkana wuxuu tilmaamayaa haddii imaamka nin iyo gabadh ay la joogaan ninku inuu xagga midi ka istaagayo oo imaamka uu la sinmayo gabadhuna inay ka dambeyneyso oo ragga aanay saf la gelahayn oo si aan lagu fitnoobin ruuxa dumarka ah haddii ay taa khilaafto oo gabadhu ay ragga safka la gasho jumhuur lculamaa waxay yidhaahdeen salaadii way ansaxaysaa teeda iyo ta ragga ay safka la gashayba abu xaniifa ayaa wuxuu yidhi salaad salaada ninka ay la gashay ayaa bureysa iyadoo salaadeeda buri mayso qaala xaafid ibnu xajar mucaliqa calayhi fi fatxi lbaari wahuwa cajiib bu wax la yaab la weyaan bu ihi taas waxaa la mida xadiidkan anas xadiidka kale ee saxiixeynka ku jira salaytu ana wayatimu fi beytina khalfa nabiyi sala اllahu alay wasalam wa umii umu sulaymin khalfana oo isaga iyo inan agooni inay rasuulka daba istaageen hooyadiina ay iyaga sii daba istaagtay oo safka aanay la gelin ayuu xadiidku markaa tilmaamaya marka xadiidka hore ibnu cabaas iyo ka anasba xataa ragga haddii ay ku jiraan rag maxram gabadha waah inaanay la sinmahayn oo safka aanay la gelahayn ay daba istaageyso ayaa xadiidku uu tilmaamaya وعن الأسود بن يزيد قال وxu i دkلت waan galay أنا aniga iyo وcamي adeerkay calqmة calى بن masعuudi baanu u galay bالhاaجiraةi waktigii duhurnimada qorax kuleylka qaala faaqaama الظهرa salaadii duhr buu aqiimay liyusalya si u tukado faqumnaa waanu istaagnay khalfa waanu daba istaagnay labada yadii baa daba istaagnay faأkhada biyadii gacantayduu qabtay wayadi cami iyo adeerkay gacantiisa uma jacala deetana wuxuu ka yeelay axadanaa midkayo can yamiinihi dhinaciisa midig walaakhara kii kalena can yasaarihi xaggiisa bidix fasafana wuuna safay safan waaxidan hal saf oo marka labadii ay midig iyo bidix ka maraan iyaga iyo imaamkii saf quray noqonayaan qaala wuxuu uhi uma dab intaa dabadeed intaa markuu sameeyey qaala wuxu uhi ibnu mascuud haakada sidaasuu kaana ahaa rasuulu llaahi sala اllah alay slam yasnacu mid sameeya idaa kaanuu hadday yihiin raggu halaaثatan saddex imaamka iyo laba kale rawaahu axmedu waliabi daawuuda waاnnasaa'iyi macnaahu marka xadiidkani laa yasix مرفوعا وإنما هو موقوف على عبد الله بن مسعود صحيح مسلم لو حكيم سقع موقوف هذا الكي بن مسعود أه waxaanay sheegeen ahlucilmigu qadiyadda ku saabsan labadu inay imaamka hareeraha ka maraan inay tahay mansuukh oo ay la mid tahay atabiiq gacmihii marka la rukuuco saa inta la ysugu daboolo labada lugood la kala dhex gelinayey oo nebigu calayhi salaatu salaam intuu maka joogay buu sidaa samayn jiray markii dambe se gacmaha wuxuu duldhigay jilbaha kadalika labada maamuumna xagga dambe iska mariyey sida xadiidka jaabiriya aynu ku aragnay axaadiida saxiixa ah baabu wuquufi limaami imaamka istaagiisu u baab yahay tilqaa'a wasati safi safka ma'muumiinta barhtankiisa halka ku beegan uu istaago wa qurbi ulilaxlaami ay ulilcuquuli kuwa caqliga u saaxiibka ah dhowaanshahooda ayuu u baab yahay iyo wanuha alcaqlu wanuha waa isku mid alaxlaam wanuha minhu imaamka ay u dhowaadaan marka waa laba masalo masalada koowaad waxay tahay inuu imaamku safka kusoo xiga ee ma'muumiinta barhtankiisa inuu ku beegmo masalada labaadna waxay tahay dadka waaweyn ee caqliga leh wax kala garanaya salaada fahmaya ee haddii imaamka ay wax la soo darsaan uu istikhlaafi kara uu isku bedeli kara salaadda ali kasii wadi karaa inay u dhowaadaan oo ay kusoo xigaan can abi hurayrata qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llaahi salى اllahu alayh wasalam wasitu limaama imaamka barhtanka ku beega wasudu lkhalala meelaha bannaan ee u dhaxeeya labada qof ee tukanayana awda bimacnaa labadii qof ay isu dhowaadaan meesha bannaani si ay u awdanto rawaahu abu daud marka xadiiu abi hureyra waa xadiis daciifa weeye yaxya bnu bashiir oo mastuur اxaala iyo hooyadii oo majhuuladaba sanadka ku jira waxaana wasitu limaama ay u daliishadeen qolooyinka qaarkood masaladii xadiidka hore ee ibnu mascuud ku xusnayd oo ah hadday laba yihiin imaamku inuu dhexdooda galo laakiin si aad arkayso musanifku mualifku raximah llahu tacaala wuxuu ku fasiray sidaa si ka duwan oo ah safka ka dambeeya barhtankiisa inuu ku beegmo maxana isagoo ka horeeya lakiin inuu barhtanka kaga beegan yahay hadduu ansixi lahana saasaa lagu fasiri lahaa laakiin maba ansixinba walihada laa yutakalafu bi hada ama barhtankaa kaga beegnaado ama dhinaca u badnaado wasud lkhalal jumladaas iyadoo xaadiid kale ayay ku ansaxday shawaahid bay leedahay iyadu wa can abi mascuudi alansaariy qaala wuxuu yihi kaana wuxuu aha rasuulu llaahi salى اllahu alayh wasalam yamsaxu mid masaxa manaakibana garbaha yaga fi salaati salaada dhexeeda oo yaquul wuxuu odhanayay istawuu isasima oo ninku ninka dhinaciisa ah la sinaado yaanu ka horeyn kana dambeyn xadiidka anasna rusu sufuufa waqaaribuu beynaha sufuufta isku dhajiya isuna dhoweeya waxaaduu bilacnaaq qoorahana sima haddii qoortii labada qofa isku xiga qoorahooda hadday sinmaan xagga gudubka ay u sinmaan garbahooduna ay sinmaan sida ku timi xadiidka ibnu cumar isna abu daawuud wariyey waxaaduu bilmanaakibi garbaha sima isna xadiid saxiixa ah sidaasi ayaa taswiyatu saf ay ku xaasilaysaa walaa takhtalifuu ha iskhilaafina iskhilaafku wuxuu noqonaya yataqadama axadun yataahara aakharu inuu mid horu soo baxo midna uu dib u taagan yahay waa iskhilaaf oo fatakhtalifu arrinkaas sababtii a iskhilaafto quluubukum quluubtiinu waa nooc ciqaaba oo cidda khilaafta ilaahay subxana watacaala amarkiisa ilahay wuxuu ku ciqaabaa waxyaaba ay ka mid tahay inay quluubtoodu iskhilaafto waaqraynaa baynahum alcadaawata walbaqda waa ka yihi ilaahay ahlulkitaabka markay amarkii ilaahay khilaafeen cadaawad iyo nacayb baanu dhex dhignay kadalika xadiidka nebigu wuxuu leeyay fatakhtalifa quluubukum dadka dadku hadday amarka ilahay iyo amarka rasuulka ay khilaafaan waxyaaba ilaahay ku khilaa ku ciqaabo waxaa ka mid ah ikhtilaafu lquluub quluubtoodu inay iskhilaafto oo ay isu soo hiloobi weydo oo ay kala diddo oo ay kala cararto waynu aragnaayo khilaafaad badan baa dhaca khilaafaat bayn alqaba'il khilaafaat qaba'ilka dhex mara khilaafaat ashkhaas dhex mara khilaafaat bayn asiyaasiyiin khilaafaat axzaab dhex mara khilaafaat shacabkii iyo dowladdii dhex maraya inta badan lama yidhaahdo waar malaa khilaafkan iyo waxaan waa laynagu ciqaabayaa oo dembi aynu gallay baa keene ilaahay aynu u toobad keenno meelo kale ayuunbaa xalka laga raadiyaa oo ay u badan tahay dadku inay isticmaalaan awoodahooda iyo xeeladahooda iyo adduunyadooda waajibku waxa weeye marka khilaaf la arko in la isweydiiyo maada khaalafna min amri illaahi subxaana watacaala maxaynu khilaafnay oo ka mid a amarka ilaahay oo dabeetana arrinka noocaasiya laga toobad keeno oo safkii oo la simi waayo oo amarkii nebige istawu la khilaafo iyo rusu sufuuf ayaa sabab u noqonaya ikhtilaafu lquluub dadka quluubtoodu inay iskhilaafto famaa baaluka bima huwa acdam waashaddu min dalika min almacaasi maxaad u malaynaysaa waxaa arrinkaasi ka daran ee ka weyn ee ah khilaafitaan la khilaafay amarkii ilaahay ama dayacitaan la dayacay xuquuqdii ilaahay subxana wa tacaala iyo faralladiisii liyelinii liyelinii ha igu soo xigo minkum xaale idinka uu idinka mid yahay ululaxlaam wanuha kuwa caqliga u saaxiibka ah uma dabeetana aladiina kuwii ha kusoo xigaan yeluunahum kuwa ku xiga xagga caqliga iyo garaadka garashada uma aladiina yeluunahum dabeetana kuwa kuwa ku xiga ha kusoo xigaan rawahu axmed wamuslimu wاnasaa'iyi wabnu maaja wa can ibni mascuudi can الnabiyi salى اllahu alيyه wasalama qaal liyelinii haigu soo xigo ha igu soo xigaan minkum xaale idinka ay idinka mid yihiin ululaxlaami wanuha kuwa caqliga u saaxiibka iyo garashadu ay igu soo xigaan ibnu sayid الnaas wuxu uhi alaxlaamu wanuha bimacna waaxid weeyi waa isku mid waana alcaqlu waxaana caqliga nuha ama nuhya loo yihi mufradku waa nuhye lianna alcaqla yanhaa saaxibahu can اlqabiix caqligu qof kale wuxuu ka celiyaa waxaa xun alaxlaamna waxaa looga jeedaa uun ululcuquul waxaa kaloo waxaa looga jeedaa albaaliquuna kuwa qaan gaadhay ulunuhana alcuqalaa baa looga jeedaa oo wuxuu nebigu calayh isalaatu salaam u amray kuwaas inay soo horeeyaan oo ay ku xigaan lanna waa kuwa dadka gaadhsiin kara salaada nebiga calayh isalaatu wasalaam imaamkana baraarujin kara haddii uu istikhlaaf u baahdo oo dee uu weysajabo ama wax kale la soo darsaan oo salaada uu ka baxana waa kuwa uu isku bedeli karo ee meeshiisa u gelin karo ee dadkii salaada usii wadi kara وعن بن مسعوud عن النبي qال ليlnي miنkم ululaحلاam والنuhى ثuma الذiina yluunhm ثuma الذiina yluunhm وإyaaكم وhayshaat الأsواaq waxaan u kala digayaa idinka iyo isdhexgalka suuqyada hayshaadku waa اkhtilaaطha waa buuqa iyo sawaxanka suuq ee isdhexgelaya isweydaaranaya والمuنaaزacaة والkhusuumaat وارtifaac الأswaaت waa isdhexgalkaa suuqa ka dhacaya iyo muranada ka dhacaya doodaha dhawaaqaa kor u kacaaya iyo fitankaa suuqyada dhexdooda xaasilaya waayo alhawshatu asalaam waa alfitna walikhtilaa marka waxa weeyaan laa yakun ijtimaacukum fi lmasaajidi lisalaati kaijtimaacikum fi laswaaq markaad masaajidada isugu timaadaan ee aad ku tukanaysaan yaanu noqonin kulankiina si aad masaajida ku kulanteen mid lamida kulanka suuqyadaad ku kulantaan dadku suuqa joogaa waa iskhilaafsan yihiin quluubtooda kala duwan midba waxbuu doonayaa ficilooda kala duwan midba waxbuu iibinayaa midba waxbuu iibsanayaa waa mutadaaficiin waa la isriixriixayaa mid waliba adigu waxaa u horeeya buu isleeyihi marka masaajidada markaaad joogtaan sidaasi ha noqonina quluubtiinu ha midaysnaato ficilkiinuna ha midaysnaado noqda kuwa markaa garabka garbaha isu dabcinaya oo aan isriix ahayn oo aan midna mid aanu dhib ahayn وعan أنس qاaل wuxuu hi kaana wuxua rasuul الlahi salى الlaه عليه waسلم يuxibu mid jecel an yeliya inay ku xigaan almuhaajiruuna muhaajiriintii hore iyo اlansaaru liyaأkhuduu canhu si ay uga qaataan macna ay uga bartaan axkaamta salaada rawaahu axmedu wabnu maaja axaadiidaas waxay daliil u tahay safka in la simaa inay waajib tahay waayo nebigu wuu amray istaw buu hi nebigu calayh isalaatu wasalaam in simista laga tago oo la kala horhoreeyana nebigu wuu nahiyey walaa takhtalifuu iskhilaafina waxaa kaloo rasuulku uu sheegay ciqaab arrinkaasi ka dhalanaya alikhtilaaf fi saf haddii safkii la simi waaye oo dadkii qurahaa ee safka ku wada jira tukanaya ay kala horhoreeyaan taas waa inuu ilaahay quluubtooda iskhilaafsiiyo ciqaabna wuxuu ka ratimaadee xaaraan la sameeyey ama waajib laga tegey waxaa kaloo axaadiidan aynu ka faa'iideysanaynaa dadka imaamka kusoo xigaa inay noqdaan imaamka daba istaagaya dadka waaweyn horta qaangaadhka ah ee caqliga leh ee dee garanayana maaha weyni qura une da ahaan inay u weyn yihiine cilmi ahaana u weyn garanaya qur-aankii iyo axkaamtii salaada iyo walihaada saxaabada waxaa dhici jirtay nin weyn oo aan dadka sifadaale aan ahayn inay safka hore ka saari jireen baxdu ubay ibnu kacab oo kale ayaa sameeyey kuwa yaryarna hadalkooda badaa cumar ibnu khadaab radia allahu canhu waa ka saari jiray safkan imaamka kusoo xiga iyadoo la fulinayo amarkaa uu bixiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam baabu mowqifi sibyaani inamada yaryar mowqifkoodu u baab yahay iyo wanisaai dumarkii mowqifkoodu aan halka istaagayaan min arijaali ragga ay ka istaagayaan meeshii waxaa imaamkii la tukanaya rag yacnaa qaangaadh kuwa ah dumar iyo inamo yaryar oon qaangaadhin sidee u kala horeynayaan عن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان وحوى يسوي متسمة بين الأربع أفرت ركعات ركعتها في القراءة قراءة كسم الشرية والقيام انت وقرآن أخرية انت تاجنانية ويجعل وحكي لشري الركعة الأولى ركعتها هوري hiya aطwaluhuna iyadu ta ugu dheer inay noqoto likay yahuuba annaasu si ay dadku usoo noqdaan oo ay salaada ugu soo gaadhaan ragcadda hore si ay ugu soo gaadhaan wayajcalu rijaala ragga wuxuu ka yeeli jiray qudaama alghilmaan inamada yaryar kuwa ka horeeya wاlghilmaana inamada yaryarna khalfahum ragga kuwa daba taagan buu ka yeeli jiray wاnisaa dumarkana khalfa alghilmaani buu ka yeeli jiray inamada yarar kuwa kasii dambeeya rawaahu axmed waliabi daawuuda canhu qaal alaa uxadiثukum maydinku waramaa bisalaati الnabiyi salى اllahu alيه wasalam nebigu siduu u tukan jiray qaala faaqaama salaad salaadii buu aqiimay wasafa uu ka waramay markaa waxyaabuu salaada nebiga ka sheegay waxaa kamid a wuxu uhi faaqaama salaad salaadii buu aqiimay wasafa rijaal raggii buu safay horta wasafa wuxuu safay khalfahum ragga dabadoodana alghilmaana inamadii yaryaraan qaangaadhin uma salaa bihim dabeetana wuu tukiyey fadakara wuxuu sheegay salaatahu nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u tukaday ayuu sheegay ayib xadiidkan waa daciif xadiidu abi malik shahr ibnu xawshab baa ku jira sanadkiisa wa can anasin ana jadatahu ayeydii mulaaykata mulaayka ahayd dacat waa u yeedhay rasuula اllahi salى اllahu alيh wasalam liطacaami raashin ayay ugu yeedhay sanacatu ay samaysay faakala waa cunay rasuulku uma dabeetana qaala wuxuu yidhi quumuu kaca faliusalii lakum faliusaliya si aan u tukado lakum yanaa idinka daraaddiin si aan ugu tukado omaa in salaada iyaga u sameynaye bimacnaa ilaahay buu u tukanayaaye laakiin waa si ay salaada uga bartaan ay uga egtaan faqumtu waan ista waan kacay buui ilaa xasiirin caw xaggeed baan u kacay lana cawdaasoo annaga noo sugnaatay oo qad suwida la madoobeeyey iswadana riwaayaadka qaarkood waata ku jirta min tuuli maa lubisa intii la isticmaalayay dheerideeda awgeed fanadaxtuhu waan rusheeyey bimaain biyaan ku rusheeyey faqaama caleyhi rasuulu llahi sala اllah alay waslam rasuulka ilaahay baa ku dul istaagay wa qumtu waan istaagay ana anigiyo walyatiimu agoonkiina waraahu rasuulkaanu daba istaagni wa qaamat ilcajuuzu islaantiina waa istaagtay min waraa'inaa xagga naga dambaysa fasallaa lanaa waana tukiyey rasuulku ragcatayn uma insarafa deetana waa tegey rasuulku caleyhi isalaatu wasalaam rawaahu ljamacatu ila bna maaja wa can anasin qaala wuxu uhi sallaytu waan tukaday ana aniga iyo walyatiimu agoonkii fii beytina gurigayaga khalfa nabiyi sala اllah alay slam nebigaanu ku daba tukanay wa ummii hooyadayna khalfanaa wayna daba taagnayd umu sulaymin hooyadeydii umu sulaym ahayd rawaahu lbukhaari marka ma hooyadii ba ahayd ma habaryartii ba ahayd ma ayeydii bay ahayd wax weyni kuma jiraan halkaasi oo dee ruux dumara inay ahayd ayuunbaa muhima riwaayaadkuna ruux dumara inay ahayd waa isku waafaqsan yihin ma ayeydii bay ahayd ma habaryartii ma hooyadii bay ahayd iskuba khilaafaaneh waxaana lagu fasiri karaa dee xaalado kala duwan inay ahayd oo marba midkood ay ahayd waa tahay xadiidkan anas wuxuu tilmaamayaa inanka yar ee aan qaangaadhini ragga inuu la sinmayo oo safka uu la gelaayo hadduu kelidii yahay oo kelidii la joojin maayo ragga dabadooda oo inankani inaanu qaangaadhin de waxaa u daliila wasfu anasin lahu bilyutmi sifaynta anas uu ku sifeeyey inuu ahaa agoon sallaytu ana walyatiimu fii beytina khalfa nabiyi sala allahu alay wasalam waana sida markaa xadiidka uu tusiyey khilaafا libacdi ahli اlcilmi oo yihi maya ma ma ma safka la geli maayo ninka weyn ee uu daba istaagaya oo xadiidkana awiilo oo yihi walyatim waxaa loo jeedaa bictibaari ma kaana caley bictibaari ma sabq marka agoon ma ahayne agoon buu ahaan jiray weyi laakiin taasi waa khuruuju min daahiri lafdi bigayri muujibin waa bixitaan laga baxay lafdigu macnihuu tusinayay daahirka uu ku ahaa wax waajibinaya oo keensanaya idoonu jirin ta kale alam yaqif cabdullaahi bni cabaas ilaa janbi nabiyi calayhi isalaatu wasalaam wahuwa sabiy cabdullahi bni cabaas miyaanu rasuulka alayh isalatu wasalaam dhinac istaagin markuu bidix kaga xidhay nebigu midigunbu usoo wareejiyey isagoo sabiya marka oon qaangaahin isaguna waa daliil kale weeye waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamayaa dee ruuxa dumarka iyado sida xadiid hore baynu ku aragnay inay daba istaageyso oo iyadu waa dambeyneysaa mar walba wacan abi hurayrata qaala wuxu uhi qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam khayru sufuufi rijaali ragga safafkooda waxaa u khayr badan awaloha ka horeeya washaruhaana ka u ajar yari aakhiruhaa ka u dambeeya weeye wa khayru sufuufi nisaa'i dumarka safafkooda ka u khayr badani aakhiruhaa waa ka u dambeeya wa sharuhaa ka u ajar yarina awaluhaa weye rawahu ljamacatu ila bukhaari marka almaqsuudu biاlkhayri washari hunaa kahratu hawaabi wa qilatuhu sida alimaamu nawwi raximah llahu tacaala uu yihi waxaa looga jeedaa khayr badnaanta iyo shar badnaanta ajar badnaan oo sufuufta ragga waxaa u ajar badan kan usoo horeeya waxaa u ajar yar ka u dambeeya sufuufta dumarka waxaa u ajar badan ka u dambeeya waxaana u ajar yar ka usoo horeeya sharka loogama jeedo wax markaa ithmiya maa yakuunu ithman yataratabu caleyhi ciqaab loogama jeedo oo ninka safka dambe ku tukadaa dee nin dambaabay oo wax ciqaab uu ka dhalanayo sameeyey noqon maayo wakadalika gabadha wax kale de iyadoon samayn safka hore ee ragga usoo xiga ku tukataa mid dembaabtay oo ciqaab mutaysatay noqon mayso markaa sharka waxaa looga jeedaa qilat اlajri wاthawaab ajir yaraanta ayaa looga jeedaa ayib waxaana xadiidku uu ku saabsan yahay sida uu yihi alimaam nawwi raximah اllahu tacaala ida kana الnisaء maca الrijaal binisbati linnisaa marka laga hadlayo ragga waa mulaq ama dumar ha la tukanayaan ama kelidooda ha tukanayaan suuftooda waxaa u ajar badan ka u horeeya waxaana u ajar yar ka u dambeeya laakiin dumarku waxay sida noqonayaan marka ay rag la tukanayaan ayaa safkooda u horeeya u ajar u ajar yaryahay safka u dambeeyaana uu ajar badanyih ama jamaacatu nisaa dumar kelidooda tukanaya marka ay yihiin waa kan rijaal waa sida rag oo kale oo khayru sufuufihina awaluhaa weeye wa aqaluhaa ajra aakhiruhaa suuftooda waxaa u ajar badan ka u horeeya waxaana u ajar yar ka u dambeeya marka ay kelidood yihiin aanay markaa la tukanahayn rag marka xadiidku wuxuu tilmaamayaa afdaliyatu asafi alawal lirijaal anahu akharu ajran safka hore inuu ragga u fadli badan yahay una ajar weyn yahay marka xaggeebaa safka hore ah waa maxalu khilaaf ahlucilmiga qaarkood waxay leeyihin asafu alawal waa safka xidhiidhsan min aljidaari ila aljidaari walow qaar ha kaba horeeyaanbe kala go-ani safka tusaalaan mimbarku uu jaray oo kale ama maqsuuro masaajidka laga sameeyey ay jartay oo gidaar ilaa gidaar aan isku xidhnayn ama hareeraha laga jaray ama dhexda laga jaray asafu lawal mabaaha bay yidhahdeen ka xidhiidhsan ee mutasilka min aljidaar ila aljidaar uba asafu lawal walow ha laga horeeyaba xagga oo dadka ku tukanaya dad kale ha ka horeeyaana laakiin sida saxdi waxay tahay ana asafa alawal huwa aladii yali limaam safka koowaad waa ka imaamka ku xigown ama ha noqdo mutasil ama munqaic ha noqdo waxaa qowlka hore kasii daran qolooyinka yidhi asafu lawal waa hor imaanshaha masaajidka asafu laakhirna waa habsanka qofku soo habsaamo ka soo habsaamay safka hore ku tukaday iyo ka masaajidka hore u yime safka u dambeeye ku tukaday kaas hore u yime safka dambe ku tukaday waa fadli badan ba yhahdeen hada hayru صaxiix bal qofku fadiilat safi اlawal wuu helayaa walow kaana aakhira man dakhala اlmasjid ka u dambeeye masaajidka soo gala ha noqdabe laa shaka fadiilooyin kale in la dheer yahay oo ay kamid tahay dee intidaaru salaa in salaadii masaajidka uu ku sugaayey masaajidka hore uu u yimi qofka ka soo horreeyey taa waa la dheer yahay laakiin ta fadliga safka hore lagu helayo qofka safka hore gala ama hore ha u yimaado ama dib ha u yimaadee ayuunbaa helaya kaasi sababta markaa safka dumarka ee ragga usoo xiga u noqday kow ajar yar waa madinat lfitna waa meel fitno markaa loo filayo iyo almukhaalata iyo quluubtii dumarku inay ta ragga ku tacaluqdo ta ragguna ta dumarka inay ku tacaluqdo waxna uma dhexayn ragga iyo dumarka waktigii nabiga aleyh salatu slam wax kala teedaya mu jirin halka maanta masaajidu ay kala xidhan yihiin baabu maa shaygii buu baab yahay jaa ku soo arooray fi salaati rajuli ninka salaadiisa fadan xaalo uu kelidii yahay uu tukado waman kiibuu baabiyay rakaca rukuucay aw axraam ama salaadii xidhay duuna safi safka isagoon weli gaadhin uma dakhalahu deetana safkii galay waa laba masalo masalada kood waxay tahay salaatu rajuli lmunfaridi khalfa saf nin kelidii ahi inuu safka ku daba tukado xukunkeedu waa maxay hal tasixu salaatuhu am laa salaadiisu ma ansaxaysa mise ansixi mayso masalada labaadna waxay tahay markii dambe safka waaba galee laakiin marka hore wuxuu salaadii xidhay isagoon safka weli soo gaadhin ama wuxuu rukuucay intuu xidhay oo haddana rukuucay isagoon safka weli soo gaadhin xukunkiisu muxuu noqonayaa can cali bni shaybaana ana rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam ra-a wuxuu arkay rajula nin ninkaasoo yusalii tukanaya khalfa saf safka ku daba tukanaya fawaqafa nebigu wuu istaagay xata insarafa arajul ilaa ninkii salaaddii u ka baxay waqaala la wuxuu ku uhi istaqbil salaataka salaadaadii soo bilow falaa salaata salaadi limunfaridin mid kelidiya uma sugnaan kaa kelidiya oo khalfa safi safkaala ka dambaysa ku tukanaya rawaahu axmedu wabnu maaja marka xadiidka cali bn shaybaan waa xadiid daciifa weeye oo aan ansixin laakiin jumlada dambe oo ah laa salaata limunfaridin khalfa saf axaadiid kale ayay ku sugnaato shawaahid bay leedahay wacan waabisata bni macbadin ana rasuula llahi ra waxaa arkay rajula nin ninkaasoo yusalii tukanaya khalfa saf waxadow xaalo uu kelidii yahay faamara wuxuu amray an yuciida salaatu salaadiisi inuu kusoo celiyo rawa alkhamsatu ila nasaa-iya wa fii riwaayati qaala wuxuu uhi su-ila waa la weydiiyey rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay waxaa la weydiiyey can rajuli nin sallaa tukaday khalfa sufuuf sufuufta ale ka dambaysa waxda xaalo uu kelidii yahay faqala wuxu uhi nabigu yuciidu salaat salaada waa kusoo celinaya rawaahu axmedu alimaamu axmed ayaa wariyey marka ibn cabdilbar wxu h mudarib اlisnaad walaa yuhbithu jamacat min ahli اxadiid almuhim jumlada laa salaata limunfaridi khalfa saf waa saxiixaة bishawaahidiha qadiyadda kusoo celintu yaanay ansixin be wa can abi bakrata anahu intaha wuxuu gaadhay ila nabiyi sala اllah alay wasalam huwa xaal rasuulku raakicun rukuucsan yihi rakaca wuu rukuucay qabla an yasila inta aanu gaadhin ila saf fadakara waa sheegay dalika arinka linabiyi sala اllahu alay wasalam saasaan yeelay buu ihi oanun safka soo gaadhin baan rukuucay faqaala wuxuu ihi nebigu zaadaka allahu ilaahay ha kuu kordhiyo xirsan dadaal walaa tacud ha ku noqon israaca deg deg ee ila israac rawa axmedu walbukhaariyu wa abu daawuud wanasaa-iyu وعن بن عabاس qال وxu hi أتyت النبي صلى الله عليه وسلم نبga ayaan u imi min akhir leyl في akhir الleyl فصalaytu waan tukaday khalfahu waan ku daba tukaday فأkhذa byadi gacantaydu qabtay fajaranii waa jid xatى jacalnii ilaa iga yeelay xidaaw halka la siman rawaه أحmed marka waa xadiidkii صaxiixeynka ku jiray riwaayad riwaayaadkiisa kamid a وkhaariج صaحيixa oo tilmaamaysa qaabku nebiga calayh salaatu salaam salaada ula galay laakiin riwaayaadka saxiix waxay tilmaamayaan inuu istaagay can yasaari nebiye calayh salaatu salaam inaanu daba istaagin xagga bidix uu ka istaagay fajacalahu nabiyu calayhi salaatu wasalaam can yamiinihi nebigu xagga midig markaa uu iska mariyey xadiidan waxay ku saabsantahay masalada salaatu almunfarid khalfa saf gabadha qura inay iyadu keliya saf noqonayso axaadiis ayaa tusisay oo cumuumkan ka saartay ninka qura ay axaadiidani ku saabsan tahay ahlucilmiga qaarkood waxay idhaahdeen ma banaana salaadiisuna ansixi mayso salaada waa inuu ku soo celiyo waxaanay qabsadeen xadiian xadiiu waabisa iyo xadiiu cali bn shaybaan alcilmiga qaarkoodna waxay leyihin mee salaaddu waa ansaxaysa waxaanay deliishadeen xadiiu abi bakra oo markuu salaadii xidhay isagoon safka soo gaadhin ee uu rukuucay isagoo aan safka soo gaadhin dee salaaddii qeyb ka mida ayuu ku tukaday khalfa safi waxdahu halka safka ka dambaysa isagoo kelidii ah nebiguna calayhi salaatu salaam ma amrin an yuciida salaa salaaddii inuu kusoo celiyo wa inamaa nahaahu can ilisraac rasuulku calayhi salatu salam wuxuu ka nahyi u diiday deg dega laakiin xadiida sariixa ah ee diideysa qofku inuu ninku inuu kelidii safka ku daba tukado lagama horgeyn karo xadiidka xadiiثu abi bakra waa isu iha sheikh اlislaam raximah اllahu tacaala safashadii la amray ama gelistii la amray safka inuu galo wuxuu la yimi iyadoo weli imaamkii uu rukuucsan yahay xataa hadday dhacda buu yihi inuu imaamku rukuucda kasoo tooso isagoo weli aan gaadhin dee noqon maayo mid ku tukaday khalfa saf uu xidhay uun ama uu rukuucay uune dee ragcadi may dhicin rakcatu min salaatihi may dhicin isagoo khalfa safa marka farqi baa udhaxeeya inuu salaadii xidho isagoo safka ka dambeeya deetana safkii uu galo ama inuu rukuuco isagoo safka ka dambeeya deetana safkii uu galo imaamkii uu rukuucdii ku gaadho oo dee wuxuu noqonayaa mid aan ragcad ku tukan khalfa asaf wixii ragcad ka yarna dee salaad la odhan maayo waxaa kaloo loo daliishaday xadiiثu abi bakra marka haddii ay daruura keento maxaa la yeelaya hadduu meel ka waayo safka hore xadiidka markaa tilmaamaya inuu cid soo jiidanayo waa xadiis daciifa lakiin jumhuuru ahli اlcilmi saasay yidhaahdaan shardi waxaa un inaanu dee safka hore meel ka banayn ee dadku ay isu dhadhowaan karaan qofkaan aanu salaadiisa ka khalkhalin ahayn alcilmiga qaarkoodna waxa meel cidna soo jiidan maaye kelidii buu iskaga daba tukanaya dee arrintaas waa waajib waajibkuna marka la awoodi waayo u dhacaa waa sida sheikhu lislaam iyo ay ku tageen wakadalika alimaam sicdi sheekh ibn cuthaymiinna uu rajaxo ikhtiyaaro ee uu doorto waxaanuu nebigu u diiday abubakra ku uhi walaa tacud ma xidhashada salaada iyo rukuucista adoon safka gaadhin aada rukuucday ku noqon ba maya waa israaca bal waxaa sugnaatay min xadiidi cabdillaahi bni zubayr ana dalika min aلsunna ninku inuu isagoon safka gaadhin salaada xidho u rukuuco inay sunaha kamid tahay waa xadiidu صaxiix waqad habata ficlu dalika can gayri abi bakra min aلصaxaaba kacabd llahi bni mascuud waa zayd ibn thaabit saxaaba rasuulka waa ka sugnaatay in iyagoon safka weli soo gaadhin ay salaada xidhan jireen oo ay rukuuci jireen laakiin waxaa lagu qaadayaa waana riwaayadda zaydna waabay ku caddaybeen idaa kaana qariiba min asaf waa hadduu safka u dhow yahay oo dee socod badan isagoo salaaddii ku jira inuu sameeyo aanay ka dhalanahayn saas ayaa lagu fasiraya lagu xambaaraya baabu اlxahi dhiirigelintii buu u baabiya calى taswiyati sufuufi sufuufta simisteeda laysku dhiirigeliyo wa rasihaa isku dhejinteeda laysku dhiirigeliyo calaa rasihaa laysku dhiirigeliyo wasadi khalalihaa meelaha bannaan ee dadka udhaxeeya in la awdo laysku dhiirigeliyo calaa sadi khalalihaa عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا سم صفوفكم فإن تسوية الصف حيال الصفك سمستيس من تمام الصلاة صلاة لما يسترن كيدي كمتاي وعن أنس قال كان وحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا من نقص قابل بوجهه قبل أن يكبر إنتان صلاة حرنا وتكبيرا فيقول وxuu ohan jiray taraasuu e iltasiqu oo ataraas an yaltasiqa kul waaxidi biladii janbahu waa in laisku dhego oo yanaa dee dhinacyada laysa saaro wactadiluu oo isa sima mutafaqu calayh وعن النعمان بن بشير قال wuxuu hi kana wxaa rasuul الlahi slى الlaه عaليه وسلم yusawi mid sima sufuufanaa kaanamaa yusawi waxaad moodaysa inuu ku simayo bihi safka alqidaaxa leeb inuu ku simayo aad moodeysa waa jamcu qidxin waa asahmu waa leebka qabla an yuraasha wayurakaba fiihi naslu alqidxu waxaa leebka la ihahdaa inta aan weli lagu xidhin caarada dhuubanee wax mudaysa iyo baalka xawaarihiisa ka qeyb qaadanaya ee leebkii oo khaliya un uu yahay ayaa alqidxu la dhaha alqidaxna waa mufradkiisa xataa ra ilaa u arkay ana anagu qad caqilnaa canhu arrinkaa inaanu ka fahanay fahimna canhu uma kharaja waa baxay yowman maalin faqaama waa istaagay alluu ku tukanay u istaagay xataa kaada ilaa uu ku dhowaaday an yukabira inuu takbiirto faraa wuxuu arkay rajula nin baadiya ninkaasi oo ah mid uu soo baxsanyay sadruhu laabtiisu min asaf uu kasoo baxsanyay oo dadkoo kasoo laab horeeya faqaala wuxuu uhi cibaad allah addoomaa ilaahayow latuusawunna waad simi doontaan sufuufakum aw layukhaalifana allaahu ama ilaahay baan ku dhaartaye ilaahay waa iskhilaafsiin doonaa beyna wujuuhikum wejiyadiina rawaahu ljamaacatu ila bukhaariya faina lahu waxaa u sugan minuu xadiidkan uga sugan qowlu hi latusawuna sufuufakum aw layukhaalifana allahu beyna wujuuhikum waliaxmeda waabi daawuuda fii riwaayati qaal faraأytu waxaan arkay buu yihi anucmaan ibnu bashiir arajula ninkoo yulziqu dhejinaya kacbahu ciribtiisa bikacbi saaxibihi waxaan ujeeda kuraantiisa bikacbi saaxibihi kuraanta saaxiibka ku dhejinaya wa rukbatahu jilibkiisa isagoo ku dhejinaya birukbatihi wamankibahu garabkiisa isagoo ku dhejinaya bimankibihi biminkabihi garabkiisa isagoo ku dhejinaya waaya arinta ku saabsan taswiyatu sufuuf mawaajiba mise waa sunne simitaanka safafku ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen waa sunna un safafka in la simaa waana jumhuur lculamaa si ay ku tegeen xataa idaca bacduhum alijmac calaa dalika ilaa qaarkood ay yidhahdeen waa la isku waafaqsanya inay sunno un tahay waxyaaba ay xujaysteenna waxaa ka mida lafdiga xadiidka anase hore ku jira faina taswiyat asafi min timaam min tamaam salaa oo ereyga tamaam ayaa waxay yidhaahdeen fi lcurfi tamaamu shay waa amrun oo khaarijun can xaqiiqati alati laa yataxaqaqu ila biha waa shay shaygan la leeyahay tamaam buu u yahay xaqiiqadiisa ka baxsan xaqiiqadiisa xaqiiqada sheeguna waa inta manaa la-aanteed aanu xaqiiqoobin wujuudkiisa iyo jiritaankiisu marka macnuhu waxa weeye mar haddii safka simistiisii tamaamu salaa lagu sheegay wixii salaada wujuudkeeda iyo jiristeedu ku xaqiiqoobaya shay ka baxsan weeyaan bay dhaheen oo yataxaqaqu wujuudu salaati biduuni taswiyati sufuuf lakin taasi hadda waa curfiga la soco luqatan saa tamaamku wuu ka duwan yihi fii luqati اlcaraab tamaamku waa maxay maa laa tatimu alxaqiiqatu ila bihi waa shayga xaqiiqadiisu waxa aanay la-aantii dhamaystirmahayn waajibkuna waxa weeye inaan curfiga lala aadine dee luqada lagu fasiro curfigu hadduu curfu shaarici yahay ayaa axaadiida nebiga calayh الsalatu salaam lagu fasiri karaa lakiin curfu naas iyo istilaaxaadkooda aayaadka qur-aanka iyo axaadiida nebiga calayh isalaatu wasalaam laguma fasiri karo ta kale waxaaba timiba lafdiga bukhaari ku jirta min iqaamati salaa wa iqaamatu salaati waajibatun waxyaabaha kale tusinaya safka simistiisu inay waajib tahay waa tilmaanay oo amarka nebigu bixiyey iyo haddii la simi waayo ciqaabka uu tilmaamay inuu ka dhalanayo xadiidkan laftiisa ku jira oo latusawunna sufuufakum aw layukhaalifana allahu beyna wujuuhikum e in lam tusawu haddaydaan simin ilaahay wuxuu idinku ciqaabi doonaa wejiyadiina inuu iskhilaafsiiyo xadiidka horena quluubta marka ama wax aan faral ahayn oo ay ka tegeen baa lagu ciqaabaya ila ikhtilaafu alquluubi walwujuuh waa ciqaabe taswiyatu sufuuf markaa maxaa looga jeedaa xadiida waxay tilmaamtay awala in looga jeedo ictidaalu lqaa'imiina biha calaa samtin waaxid dadka safka taagani in ay isku beegmaan oonay kala horhoreyn wax kala daaya markuu rasuulku arkay nin laabtiisu ay laabta dadka ka soo horeyso mar hadday laabtiidu soo horeysa dee macnihiisu waa maxay laabtu waxay soo horeyn kartaa de haddii lugihiisuna ay soo horeeyaan xidhibtiisu xidhib dadka ay ka soo horeyso nebigu waa ka hadalka adag yidhi cibaad allahi latusawina sufuufakum aw laykhaalifana allahu beyna wujuuhikum waxaa kaloo taswiyadii kamida sad اlkhalal aladi fi saf inaan meel banaan laga tegin oo laba qof oo safkaa ku jira udhaxaysa waxaa kaloo taswiyadii kamida rasu sufuuf oo iltisaaqa in labada qof cirhibta ay isku dhejiyaan oo garbaal isku dhejiyo dee jirhkoodu waxa weeyaan uu isgaadho oo meel banaani aanay u dhaxayn waana sidaa saxaabadu ay u fahmeen anas ibnu malik iyo nucmaan ibnu bashiir oo labaduba wariyey axaadiida tilmaamaysa in sufuufta la simo kadalika xadiidka anas taraasu wa fii xadiidihi cinda الnasaءi wa abi dawuud biisnaadi صaxiix rusu sufuufa warasu waa aliltisaaq sidaynu sheegnay fii lugati اlcarab wa qaaribuu beynaha oo isu dhoweeyey buu uhi nebigu alayh الsalaatu wasalaam aw layukhaalifana allahu beyna wujuuhikum culimada qaarkood daahirkay ku qaadeen oo waxay yidhaahdeen yani wejiyadooda ilaahay subxana watacaala siday ahaayeen si ka duwan uu ka yeelayaayo maski baa ku dhacayo wejigii xaggan u jeeday ee wajahadda jirhka dee la jeeday baa xagga dambe loo jeedinaya ahlucilmiga qaarkoodna waxa xadiidka kalea fasiraya aw layukhaalifana allahu beyna quluubikum oo ikhtilaafu lwujuuhi ikhtilaafu lquluub baa looga jeedaa waata la dhaha tagayara wajhu fulaan hebel wejigiisii baa isbedelay ay dahara lii min wajhi karaaha inuu karaahiyeysan yahay oo aanu ogolayn ayaa wejigiisa iga muuqatay weeye nacam waxaa markaa xadiidka laga qaadanaya ikhtilaafu dawaahiri ana ikhtilaafa dawaahiri sabab likhtilaafi lbawaain haddii daahirka la ysku khilaafo iyo inta muuqata in qalbiguna uu iskhilaafay arrintaasi sabab u noqonaysaa وعن أبي أمامة قال وxu قال رsuuل اللahi sلى الله عليه وسلم سwوا صفوuفكم صفوuftiina sima وxaadوا beyna manaakibiكم garbihiinana waxa weeyaan isku beega waliinuu dabciya oo jilciya في أيdi إkhوaaنiكم وsudوا الkhlاaلا meelaha banaan awda faإna الشhayطاaنa maxaa yeele shayطaanku ydkل waa galaa فيma beynaكum inta idin dhexaysuu galaa بmanزilaة الxadف iyada oo uu la mid yahay naylaha yaryar yani awlaad adani asigaar rawaahu axmedu imaam axmed baa wariyey